asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowo xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta xalqaddeennan waxaan kaga hadli doonaa amaba waxay noqon doontaa qaybtii labaad ee aan ku soo gudbinayo dabeecadaha amaba dhaqamada fayow ee qofka ka caawiya in uu xidhiidh naftiisa iyo dadka kaleba ula yeesho waxaynu hore uga soo hadalnay dhowr dabeecadood amaba waxaan idinkula teliyey dhowr dhaqan oo ay tahay inaad nolol maalmeedkiina ku dartiin waxaa ka mid ahaa qaab neefsashadii aan ka soo hadlay ee deep breathingka la yidhaahdo qaab neefsashada qotada dheer sidoo kale waxaan ka soo hadlay journalinka oo ah in uu qofkii isku dayo in uu wax ka qoro waxyaabaha uu dareemayo amaba mashaacirtiisa xaaladaha qaar ama wakhtiyada qaar markuu ku jiro marka wax qorista amaba journalinkaas laba qaybood baan ayaynu u qaybinnay haddii aanad xalqaddaa dhegaysan waa xalqadihii u dambeeyey waxaan kugula talin lahaa in aad dib ugu noqotid intaanad xalqadan dhegaysan waxaan intaa maanta ku darayaa dhowr qodob oo kale oo aan jeclaan lahaa in aad isku daydid in aad in ka mida nolol maalmeedkaaga ku dartid tani waxay kaa caawinaysaa in uu nolol maalmeedkaagu noqdo amaba qaabka aad u nooshahay uu noqdo qaab aad naftaada daryeelayso caafimaadkaaga maskaxdana aad ka warhayso qodobka u horreeya waxaa loo yaqaanaa amaba waxa weeyaan gratitudeka waa qofku inuu mahadnaq la yimaado diinteennu waxay nagula talisay in mahadnaqi amaba ilaahay inaynu mar kasta nimcooyinku ina siiyey aynuugu mahadnaqno oo weliba aynu joogtayno sidoo kale waxaa laynoo sheegay in haddii mahadnaqa aynu badinno in nimcooyinka uu ilaahay ina siinayo amaba nimcooyinkaynu haysanno in ay wax inoogu siyaadayaan laakiin waxaad ogaataa sidoo kale in haddii mahadnaqa aad badisid amaba nimcooyinka uu ilaahay ku siiyey aad u fiirsatid taasi waxay kaa caawinaysaa in deganaanshiyo aad noloshaada heshid amaba nolol maalmeedkaaga aad ka dhex dhadhansatid badanka maskaxiyan marka aynu nolol maalmeedkeenna ku dhex jirno waxaa jira waxyaabo badan oo ina cariya amaba dareen ahaan ina bedela waxaa jira waxyaabo aynu rabno oo aynaan helin oo kale maalinkaas amaba waxyaabo aynu ku dadaalnay oo risalkii amaba outcomekii aynu jeclayn inaynu ka helno aynaan ka helin marka waxyaabahaasi waxay sameeyaan waxayna aynugu kalifaan inaynu wax ka eegno dhinaca aan fiicnayn oo wixii aad doonaysay markaad weydid waxaad dareemaysaa ama waxaa kula kulmaya dareemada culus qaar ka mid a markaad dareemada culus ee dareemayso qofku waxay ku sababaan in uu wax ka eego dhinaca qaldan markaa dhinacaa qaldan ama dhinaca aan fiicnayn markuu qofku wax ka eego nimcooyinkiisii iyo waxyaabihii ay ahayd inuu ilaahay ugu mahad celiyo ayaa attentionkii ka soo jeedsanaya oo qofku waxyaabaha aan u hagaagin ama waxyaabaha uu doonayay uuna haysan ayuu in badan maskaxdiisu ku soo celcelinaysaa marka qofku in uu joogteeyo amaba nolol maalmeedkiisa uu ku daro wakhti uu ilaahay ugu mahad celiyo nimcooyinkuu siiyey qaar waayo nimcooyinku ilaahayna siiyey aad bay u badan yihiin haddaynu maanta ilaahay baaba yidhi haddaad maanta oo dhan isku daysid inaad nimcooyinka aan ku siiyey inaad tirisid lama tirin karo laakiin maalinkaagu waa inaanu ka madhnaan wakhti dhowr sekanna ha noqoto hal minut ha noqoto aad ilaahay ugu mahad celisid nimcooyinka qaar uu ku siiyey weliba adigoo dooranaya nimcooyinka qaar marka qofku siduu u dooran karaa nimcooyinka qaar waa nimcooyinka u badan yihiin badanka marka la yidhaahdo mahadnaqa waxyaabaha ugu badanee dadku ay ku mahadnaqaan waxaa ka mid a caafimaadka inuu ilaahay caafimaad ku siiyey ehelkaaga iyo dadkaaad jeceshahay ee noloshaada ku jirana uu caafimaad siiyey laakiin waxaan rabaa in aan dhinac yaroo kale idinka tuso oo kaa caawinaysa in mahadnaqaagu uu noqdo mid maalinkaaga ku salaysan maanta haddaan halkan fadhiisto oon idhaahdo ilaahu waan kugu mahad celinayaa caafimaadkaad siisay iyo caafimaadka aad ehelkayga iyo dadka aan jecelahay nolosheyda ku jira aad siisay way fiican tahay oo waxba kama qaldana taas laakiin waxaan rabaa in intaad nolol maalmeedkaaga eegtid waayo nolol maalmeedkeennu ruutiin baynu badanka marnaa laakiin haddana isbeddel ugu jiraa maalinkaa intaad eegtid nolol maalmeedkaaga iyo waxyaabaha kuu qorshaysan waxaad isku daydaa inaad ka soo dhex saartid saddex ilaa afar nimco amaba waxyaabo uu ilaahay kuugu deeqay oo la'aantood laga yaabaa maalinkaagu sidaa uu doonayo uuna u dhici lahayn tusaale ahaan maantoo kale oo aan bodkastkan duubayo haddii aan rabo in gratitudeka iyo mahadnaqa ilaahay ee aan uu nimcooyinku siiyey aan ugu mahadnaqayo weliba aan ka dhigo mid maalinkayga ku salaysan waxaa laga yaabaa maalinkayga maanta inay ii qorshaysnayd in aan bodkastka ebisodekan maanta duubo waa maxay waxyaabaha aan haysto een maanta haddii aanan haysan maalinkaygu sida aan doonaya uuna ii noqon lahayn waxaa ka mida in aan haysto qalabkan aan wax ku duubayo maanta inaan labtobkan iyo microfonkan aan wax ku duubayo qalabkan aan wax ku duubayo ee dhammayska tiran leh maanta haddaanan haysan waxaa laga yaabaa waxa aan rabo inaan idiin soo gudbiyo inaanan idiin soo gudbin kari lahayn marka taasi micnaheedu waxa weeyaan waa nimco aan haddaanad sidaa uga fikirin aanad laga yaabin inaad ilaahay uga mahad celiso oo waxyaabahaynu soo iibsanno iyo waxyaabahaynu haysanno badanka attention ma siino amaba ma focus garayno nimcooyinka marka la yidhaahdo badanka dadku waxay ka fikiraanuun inay tahay caafimaadka nabadda in ma garanaysayay ehelkiisii nabad qabaan waa run waa nimcooyinka ugu waaweyn laakiin waxaan rabaa inaad naftaada ku tababartid inaad nimcooyinka yaryarna amaba inkastoo nimcadu ayna kala yarayn runtii laakiin nimcooyinka kuwaa ka hooseeya in aad ilaahay ugu mahad celin kartid si maalinla'a qodobka labaadeen maanta jecelahay inaan idinla wadaago waxa weeyaan in aad isku daydid maadaama oo maalinkaaga badankiisa aad la qaadatid dadka kale dadkaad la shaqayso ehelkaaga faamligaaga maxaa la yidhaahdayey dadkaas la kulantaan oo maalinkaagu badanka ku hareeraysan yahay howlo kale iyo waxyaabo aad adigu naftaada u qabanayso iyo dadka noloshaada ku jiraba inaad maalinkaaga ugu yaraan laba daqiiqo ilaa saddex daqiiqo aad adigu wakhti keligaa naftaada la qaadatid maaha qasab inaad wax qortid amaba wax samaysid keliya waxaad u baahan tahayuun inaad adigu naftaada la fadhiisatid saddex daqiiqo ilaa afar daqiiqo amaba laba daqiiqo intay tahayba intaad awoodideed ku bilaabi kartidba inaad ku bilowdid badanka haddaad u fiirsatid wakhtiga keliya ee uu qofku naftiisa la qaato waa wakhti uu ku mashquulsan yahay inuu wax qabto amaba wax daawado amaba maxaa lehdaay uu qofku games iyo howlo kale uu ciyaarayo amaba qofkii wax qorayo amaba uu shaqaynayo laakiin qofku inuu wakhti naftiisa la qaato oo uu keli ahaado actually waxa weeyaan qofku inuuna waxba qabanayn taas ayaa yacni muhiimadda ah in aanad physically aanad waxba qabanayn laakiin aad awood u leedahay inaad adigu keligaa aad keligaa yacni dhowr daqiiqo aad naftaada la qaadatid haddaad ka fikirtidna haddii aad eegtid wakhtigaynu dadka la qaadanno badanka waxaynu idhahnaa quality time baa loo yaqaanaa oo waa wakhti ma garanaysaayey wakhti qiimalaad qofkaa la qaadatay oo inagaaba relationshipyadeedna sidaynu u nerjur garayno amaba u fiicnaysiino wakhti u sameeya dadka dadkan relationshipska aynu kula jirno wakhti baynu u samaynaa maayo maxaynu ognahay in ay xidhiirku ku dhisan yahay inuu qofku qofkan kalena wakhti siiyo aabbihii hadduu yahay hooyadii hadday tahay ilmaheeda iyo aabbaha ilmihiisaba inuu wakhti siiyo asxaabtaada inaad wakhti siisid waayo dadka hadday kala fogaadaan oon wakhti laysa siin amaba quality time la wada qaadan waxaa dhacaysa in xidhiirhkii aanu fiicnaan markaa saasoo kale ayaan rabaa inaad uga fikirtid xidhiirhka aad naftaada la leedahay oo aad adigu naftaada maalinkii dhowr daqiiqo aad naftaada siisid adigoo moobilkaaga iska dhigaya laabtoobkaaga aan ku jeedin waxba daawanayn waxba dhegaysanayn qaabka aad u samayn karto waxa weeyaan inaad adigu keligaa meel cidla a fadhiisatid adigu naftaada weydiisid maxaan dareemayaa soo xaaladan amaba wakhtigan aan ku jiro maanta amaba waxa laga yaabaa waa habeen ama waa gelin dambe oo maalinkaagii intii ugu badnayd howlaad ku jirtay laakiin inaad naftaada weydiiso iminka right now xilli xilligan aan ku jiro wakhtigan aan taaginahay maxaan dareemayaa maxaa naftayda u qaban karaa waayo maanta oo dhan maskaxdaadu haddii ku foojignayd amaba attention badan siinaysay waxyaabaha ay tahay amaba qasab ku tahay inay qabato oo ay haddaad shaqo joogto waxaad og tahay howl baa lagaa sugayaa oo ay tahay inaad qabatid adigu inaad naftaada intaad waxaasoo dhan ka soo koobtid inaad tiraahdid anigu maanta maxaa naftayda u samayn karaa maanta maxaa maxay ahay tolow yacni maalinkaygu siduu u ekaa maaha qasab inaad wax qortid maaha qasab in aad su'aalo dhiiba isweydiisid laakiin waxaad u baahan tayuun in aad keligaa adiga iyo thoughtskaaga iyo afkaartaada iyo mashaacirtaada aad dhowr daqiiqo maalinkii keli la noqotid qodobka saddexaad amaba dhaqanka saddexaad een idinkula talin lahaa in aad isku daydid in aad practice garaysid waxa weeyaan inuu qofku isku dayo inuu naftiisa weydiiyo waa maxay waxyaabaha aan jeclaystaa amaba waxyaabaha aan enjoy gareeya qof kastoo inaga miday wuxuu leeyahy waxyaaba uu jecel yahay inuu sameeyo wakhti firaaqadiisa dadka qaar waxay jecel yihiin in ay wax akhristaan dadka qaar waxaa jira waxyaabo skills kale amaba xirfado kale oo ay leeyihiin oo ay deganaanshiyo badan ku dareemaan marka waxa fiican qofku maadaamauu rabo inuu xidhiir naftiisa la sameeyo inuu isku dayo in uu discover gareeyo amaba uu ogaado waa maxay waxyaabaha ka baxsan shaqadaada iyo howlahaas ee aad jeclaan lahayd amaba aad jeceshahay in aad wakhtigaaga siiso si kale su-aasha haddaan u dhigo waxa weeyaan waa maxay wax aad samayn lahayd amaba dhaqan aad la iman lahayd haddii aad haysato wakhti ka badan wakhtigaad iminka haysato amaba haleelkaagu uu ka badan yahay intuu iminka yahay waxaa laga yaabaa waxaa jirta in uu dadka qaar ay xiiseeyaan inay wax ka bartaan em, dhinaca em, maxaa la yahdaye inuu qofku caafimaad ahaan cunooyin healthia oo caafimaad qaba uu uu cuno uu qofkaasi jecel yahay inuu barto cunooyinka kala duwan iyo siday jirka u saameeyaan dadka qaar baa aad u jecel inay waxaa wax ka ogaadaan dadka qaar baa waxaa jira en, ma garanaysayey dhinacii readingka iyo akhriska marka laga imaado dhegaysiga jecel oo dhinaca podcastka iyo waxyaabahaas inay dhegaystaan oo wax ka faa'iidaan jecel Een, dadka qaar waxa laga yaabaa waxay jecel yihiin skill amaba xirfad ay leeyihiin in ay wax ku qabtaan muhiimaddu waxa weeyaanuun in aad isku daydid inaad adigu ogaatid maxaan xiiseeyaa maanta haddii la yidhaahdo afar iyo labaatanka saacadood ee aynu maalinkii leenahay laba saacadood oo dheeraada amaba soddon minidoo dheeraada lagu siinayaa oo friya oo aan hawl lagaa rabin maxaad samayn lahayd marka su-aashaas waxay kaa caawinaysaa inaad ogaatid waxa aad jeceshahay amaba hobbiga u leedahay amaba aad xiisaysid inaad samayso wakhtiga aad firaaqada haysid ee maskax ahaan ku dejiya waayo waxaanaynu waxaanoo dhan u- is- dhaqamadanoo dhan uga hadlaynaa waxa weeyaan waxaynu isku dayeynaa in uu qofkii maskax ahaan caafimaadka maskaxdiisa iyo caafimaadka jidhkiisaba uu qofkii noqdo qof ka warhaya oo daryeelaya qodobka ugu dambeeya ee aan ku soo koobayo maanta xalqadeennan waxa weeyaan qofku in uu isku dayo in noloshaada intaad saa u eegtid waayo badanka waxaynu ka hadlaynaa caafimaadka maskaxda siduu qofku u daryeeli lahaa inkastoo taasi ay hoos timaado caafimaadka jirhka oo qofku markuu caafimaadka maskaxdiisa daryeelo saameyn bay ku yeelanaysaa caafimaadka maskaxdiisa ee waxaan jeeda caafimaadka jirhkiisa sidaasi la mida qofki wuxuu u baahan yahay in aad isweydiisid een, waxaa jira waxyaabo badan oo laga hadlo marka laga la- dhinaca la la taagan yahay caafimaadka jirhka oo ah jimicsiga cunooyinkuu cuno qofku hurdadiisa iyo inuu qofku maalinkaa uu ma- nolol maalmeedkiisa isku dayo in biyo ku filan uu jirhkiisa ay galaan amaba uu cabo marka adigoonu isweydii een, qaybta physical healthka amaba caafimaadka jirhka marka la joogo waa maxay waxyaabaha aad isleedahay noloshaada waad ka bedeli kartaa ma tahay qof yacni isku daya in uu habeenkii hurdo filanku inuu seexdo waxaa dhici karta waxyaabo badan baa taa runtii hoos imaada oo aniga laftayda anigan kula hadlaya waxaa jirta waxyaabaha qaar saameeya hurdada intaan seexdo inkastoon ogahay hurdadu inay muhiim tahay oo aan isku dayo inta dadaalkayga haddana waxaa laga yaabaa waxyaabo maalinkaagaa dhacay amaba isbeddel kugu yimi inuu hurdadaada saameeyo iyo qualitiga ay hurdadaadaasi leedahay laakiin waxyaabaha aadka ugu fududeen qofka kula taliyo eh, clientskayga iyo dadkan tababaro aan kula taliyo waxa weeyaan inuu isku dayo qofku in uu maalinkiisa biyo ku filan uu cabo cabbitaanka biyaha maaha wax ay dad badani ku baraarugsan yihiin laakiin waxay saameyn ka ye- ku ye- ku leeyihiin caafimaadka jidhkaaga iyo caafimaadka maskaxdaada biyo la'aanta iyo qofku in uuna biyo ku filan cabin waxay saamaysaa ama waxaa laga yaabaa inaad u nugulaato xanuunada qaar waxaa laga yaabaa in qualitiga hurdadaada iyo productivitigaaga iyo waxqabadkaaga maalinlaha ah ay saamayso biyo la'aanta jidhkaagu uu dareemayo haddaad tahay qof aan biyo ku filan cabin een, amaba aan biyaha isku fiicnayn waxaad samayn kartaa meel baad ka bilaabi kartaa qasab maaha qof kasta in uu maalinkii laba litiro biya biya cabo biyaha markaan leeyahay by the way waxaan u jeedaa biyaha cad waxaa jira dadka qaar eh, moodo sharaabka oo kale in ay ku xisaabin karaan biyaha haddaad doonayso jirkaaga waa run horta sharaabada shaaha koofiga waxyaabahaas oo dhan waa run waa wax dareera ah oo waa liquid eh, jirkeenna aynu basically aynu cabno aynu consume garayno laakiin isku mid maaha faa'iidada uu jirku biyaha eh, cad ee waxba lahayn uu ka helayo iyo markan kale wax ku dhex biyihii wax ku dhex jiraan isku mid yac- yani maaha faa'iidadii ay leeyihiin isku mid maaha marka ugu yaraan qofka waxaa maalinkii loogu talagalay in uu cabo laba litir weliba waa hadday gabar tahay hadday uu nin yahayna ilaa saddex litir meelahaas haddaad u fiirsatid eh, badanka dadku biyaha intaa leg horta maba cabaanba way jiraan dadka qaar diet ama waxaa laga yaabaa hydrationkooda iyo cabitaanka biyahoodu habit intay ka dhigteen ay joogteeyeen ay barteen markii dambe inay intaa cabaan laakiin badanka ma nihin eh, dad ku baraarugsan biyuhu faa'iidaday leeyihiin haddaad tahay qof maalinkii laba kooboo biyaa cabi jiray inkastoo sideed kooboo biyaa la dhahdo maalinkii waa in la cabo waxaad isku daydaa in aad saddex amaba afar ka dhigtidba talabaad haddaan biyo isku fiicnayn waad kala qaybin kartaa waxaad isku dayi kartaa in aad subaxa bartankiisa duhurka ka hor aam, duhurka iyo casarka oo kale markaad saa u kala qaybisid waxay kuu fuudaanaysaa in aanad wixii noqon wax culays kugu keena laakiin haddaad istiraahadid laba litir ka bilow ood naftaada ku qasabtid dabeecadda amaba habitkaa fiican ee jidhkaaga iyo maskaxdaadaba wax u taraya ma noqonayo mid, si- mid, joog, mid aad joogtayn kartid si sidaasi la mida haddii hurdadaada aad og tahay inay tahay inaad improve garaysid waa wax ay tahay inaad isku daydid in awal halkii aad ka seexan jirtay ah, koob iyo tobanka inaad isku daydid inaad toban ka seexatid haddaad tahay qof labada habeenimo seexda waxaad isku dayi kartaa saacad amaba laba saacadood ka hor intii aad seexan jirtay inaad wax ka bedeshid ood seexatid isbeddelkaad samaynayso ee caafimaadka jidhkaaga aad u samaynayso iyo caafimaadka maskaxdaaduba waa inay noqdaan isbeddel aad meel yar ka bilowdid meel aad u hoosaysa si isbeddelkaasi ugu noqdo midaad u joogtayn kartid maanta xalqadeena xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababar amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd habfikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookka iyo instagram-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching in sha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum